websayda warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
ilahi rabi alcaalamiin wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada odayaasha dhaqanka saaxiibkeen bikram oo u n ka socdo iyo dhammaan gobernatoorya haddii la magacaabay iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyihii haddii la magacaabay iyo ku-xigeenadiisa iyo kuwii hore intii ka joogto iyo dadweynaha soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan assalaamu calaykum salaan ka bacdi mahad ilaahay iska leh waa ilaahan u mahad celinaynaa ilaahaygan waafajeen aan isku nimaadno maamulkan cusubna waxaan u rajaynaynaa maamul ummadan u horseedo horumar iyo nabad iyo degenaansho iyo walaalnimo iyo dowladnimo ilaahay inuu ka dhigo runtii odayaasha dhaqanka aad i aad aan ugu mahad celinaa maalintii u horeysay sabtigii haddaan soo dhaafnay sabtigiisa waxaan ka codsaday in maamul la magacaabo maadaama aan doorasho ka fakeraynay doorashadiin ay nagu daahday waxyaalaba badan ay iska jiraan in maamul in la magacaabo ay noo ogolaadaan ay nagulana shaqeeyaan runtii waana naga ogolaadeen waana nagala shaqeeyeen runtii aada iyo aadaan ugu mahad celinaa maamulkii horena waa u mahad celinaa iyagana waa naga ogolaadeen in ay shalayna ayga waa yimaadeen maantana in la bedelo inay ogolaadaan runtii waxyaalahan soomaalida badanaa looga baran waayo runtii aad aad aan ugu mahad celina ayagana odayaasha dhaqanka annaga waxaan ka codsanay muddo lix bilooda inaan maamul magacaawno maamulka soo u shaqeeyo kadibna doorasho la tago biidn illaahi alkariim waxaan rajaynaa maamulkan hadda la magacaabay inuu maamul nasiib leh inuu yahan ani aaminsanahay maamul dowlad la joogto lala shaqeynayo waayo laakiin maamuladii hore waxay ahaan jireen maamullo inta keligood meesha yimaadaan aan wax badan lala qaban jirin waxaan rajeynaa maamulkana dowladda koonfur galbeedna waa la shaqeynaa asigana waa shaqeyn doonaan nasiibayna leeyihin waxaana aaminsanahay ragga loo doortay runtii rag iyo aada iyo aada shaqadaas inay qaban karaan aan dadkii aada loo fakerayay inay qaban karaan la aaminay waaye inkastoo kuwo badan oo qaban karan ayagoo joogaan ama ay isku soo sharxeen aysan nasiibkooda noqonin ninka ilaahay nasiibkiis ka dhigaa wax noqonaa marka waxaan leeyahay maamulkan waxaa loogu fadhiyaa inay dadaal badan iyo dowladnimo iyo maamul wanaag iyo dowlad wanaag iyo ummaddan oo u adeegaan dowlad haddii la yidhahdo waa shacab dadka kale waa adeegayaal dadka adeegii loo dhiibtay adeegii loo dhiibtay inay fuliyaan aan ka rajaynaa biidn illahi alkariim waana isleeyahay ragga hadda loo magacaabay gudoomiyaha ugu horeeyo rag shaqadooda gudan karo oo dadkana yaqaanaan baydhabona laga yaqaano caalamkana laga yaqaano caalamkana lasoo shaqeeyay inay yihiin waxaan rajeynaynaa inay ugu faa-iideeyaan aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii iyo kartidoodii ummadan dhibaatada ku jirto dhibaatada ay ku jirtana aan lasoo koobi karin maanta waxa ugu horeeya ay yihiin xabsi kor ku furan inay ku jiraan ummadan degan saddexdan gobol gaar ahaan hadda maanta waa ognahay degmada waajido sagaatan sagaashan kilomitr noo jirto maanta lama tegi karo marka kuwa ku guuleysto markii ayaga maamulku ay noqdeen kuwa jidad ka furmo ummadda nabad ku noolaato oo beeraheeda tacbato dhibaatada ka baxdo dawladan loo bixiya ugiska oo ummadda soomaaliyeed dhameynayeena in meelihii hadda ay ku dhidhiman yihiin laga dhammaystiro inay noqdaan ay guushaas ay la kulmaan aan ilaahay ugu rajaynaa runtii aada iyo aad ay u mahadsan yihiin dadkii horeo soo shaqeeyey iyo wadciga ay ku shaqeeyeen guddoomiyaha gobolka cabdi aadan hoosow iyo ugu horeeyo ee ugu horeeyo iyo xasan biikule runtii wadciga ay ku shaqeeyeen ayaga iyo raggii iyo gabdhihii la shaqeynayo wadci aada iyo aada u adag u ahaa runtii iyada nafteeda lama hilmaami karo marka baashu waa isku xarig xarig isku dhiib waay xariggii lala ordaayey oo ninba mar nin u dhiibayo camal le waa dowladnimadu saasay noqonaysaa nin walba maalinuu joogaa maalinta kale wuxuu dhiibi karo inuu ka tagaa la rabaa laakiin haddii inta meel lagu magacaabo ama lagu doorto waxa adiga aad dhiibta aweyso waa nasiib daro marka raggaas meeshii hadda ay keeneen iyo gabdhahaas waa meel la garan karo waxaan rajeynaynaa dadka hadda loo dhiibeyn in meesha inay ka qaadaan iyaguna meel la garan karo tan kasii qurux badan oo ummaddu ku faraxdo in iyagana ay dhigaan ayaan ayaan ayaan ayaan ka rajeynaa ilaahay noogu baryaynaa dadweynaha soomaaliyeed oo saddexdan gobol dego gaar ahaan gobolka bay maamulkan cusub inay la shaqeeyaan oo gacan siiyaan waa ka codsana maamulka haddaan lala shaqeynin runtii wax badan ma qaban karo dowladda soomaaliyeed oo dowladda federaalka ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo dowladdana maamulka inay la shaqeeyaan waa ka codsanaa ciidamada amisom waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan maamulkan si dhab a ula shaqeeyaan hay-adaha un-ka oo hadda ou nagala joogo saaxiibkeena vikram oo ugu horeeyaan waxaan ka codsanaynaa maamulka in lala shaqeeyo raggan rag shaqooyin badan soo qabtay la yaqaano taariikhdooda shaqo badanna qaban karo waay runtii haddii lala shaqeyn waayo waxay qaban karaan ma jirto marka iyagana in loo faa'iideeyo iyagana laga faa'iideysto ayaan rajeyneynaa oo lala shaqeeyo maamulka koonfur galbeedna waxaan ka codsanaa inuu maamulkan si dhaba oo dadnimo ku jirto oo dowladnimoa inuu ula shaqeeyo wasiirka arrimaha gudaha oo kalsooni badan aan ku qabno oo asiga qaabilsanna waxaan rajeynaynaa inuu shaqo badan la qaban doono ma rabno anaga dad iska qabsado ama dad iska soo horjeedo ama dad siyaalo kale u shaqeeyo waxaan rajeyneynaa guddoomiyaha gobolka shaqada in loogu dambeeyo guddoomiyaha degmadana sidaas oo kale shaqada in loogu dambeeyo ku-xigeenadu waxaan ka codsanaynaa maamulkii loo diro iyo wixii lagu ogyahay inay la qabtaan dad isla shaqeeyo oo laba gacmood way isu weyseeyaan inay noqdaan ummadooda u adeegaan haddii laakiin saas noqon waayaan way fashilayaan anigana fashilaadaas dhibaatay nagu tahay mana loo dulqaadan karo waxaan rajeynaynaa inuu wasiirka arrimaha gudahan arrinta ildheer u yeelan doono oo ka warqabi doono saan rajeynayo runtii mahad ilaahay iska leh aada iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajeynaynaa maamulkan in gacan la siiyo ciidamada booliiska oo gobolka iyo kuwa degmada iyo iyo amisom iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed oo goboladan dego gaar ahaan gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo in maamulkan si dhaba loola shaqeeyo dad badan ayaa u sharxnaa jegooyinkan waxaan saaxiibaday waxaan ka baryayaa inay naga ogolaadaan dadkao dhan waa mudan yihiin way mudnaayeen in loo magacaabo laakiin nasiib ma noqonin iyagana waxaan ka rajeyneynaa dadkii ilaahay nasiibkooda ka dhigay inay la shaqeeyaan ay wax la qabtaan beri ay ayagana heli doonaan biidn illahi alkariim rag badan oo maalin meel isku sharxay ayaa kuwo kale inta la qoray maalintii dambena kuwii kale la qoray marka taasna waxaan ka codsanaynaa inaan iskala wada shaqeyno annagoo gacmaha ishaysano oo ilaahayna aan baryayno dhibaatada soomaaliya ku jirto gaar ahaan goboladan dhibaatada ay ku jiraan waa isla ognahay cadow hal cadow aan leenahay cadowgaas waa shabaab cadowgii shabaab la yidhaahdo inaan iska dhicino oon la dagaalano iska celino dadweynaha soomaaliyeed oo dega goboladan ay sheegaan meelahay ku dhuumaalaysanayaan ay dhibaatadii dadka u geysanayaan kuwaas walaalna maaha soomaalina maaha islaamna maaha in laiska celiyo waa qof inta yimaado makhaayad bam dhigaayo dadka ku qarxinaayo jidka dhigaayo iskoolka dhigaayo masaajidka dhigaayo wax lagu sheegi karaan ma garanayno runtii marka si kuwaas laisaga celiyo anaga waxaan u baahanaha inaan gacmaha intaas qabsano oon wada shaqeyno dhibaatadan siaan uga bixi lahayn runtii nin kastoo soomaaliya maanta xilaa ka saaran dalkan soomaaliyeed siduu ku degi lahaa oo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa kusoo ceshan lahaa inaan ka wada shaqeyno haddii la yeeli waayo annagoo dhan dhibaataan ku jirayna marka dhibaatada siaan uga baxno ilaahayna aan barino annagana aan is-aamino aanna is-afino sida daa guddoomiyuhu uu sheegayna shacabka dega gobolkan waxaa laga rabaa maamulkooda inay dhiirigeliyaan la shaqeeyaan maamulkooda ay dadaal badan u geystaan sidii uu horumar u gaari lahaa oo wax u sameyn lahaa runtii haddii tilaabadii uu qaado lala qaban waayo asi keligiis wax ma wadi karo qof keligii wax sameyn karo haba yaraata ma jirto annaga ka maamulka koonfur galbeed ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan maamulkan si dhaba oo hufan oo dowladnimo ku jirto oo dowlad wanaag ku jirto oo wanaag ku jiro inaan kula shaqeyn doono marka aada iyo aada umahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa intii musharaxiinta kale ahayd ee nasiibkooda noqonin inay walaalahooda la shaqeeyaan ay la shaqeeyaan ay la shaqeeyaan way mudnaayeen lagama mudnayn laakiin qofun baa la qori lahaa dadkao dhan lama wada qori karo bani aadamkana wuxuu sameeyey kolley si unbuu noqon karaa annagana walaalnimadanada iyo ayna cafiyaan aynala ogolaadaan wixii aan samaynay waana ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu